assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha iyo dagaalada yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo talaadah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol siddeetan iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saac inu soo dhaafnay ka dhacay marinka khaza agaasimaha guud ee isbitaalka kamaal cadwaan uu ka warbixiyey xaaladda isbitaalka iyo dagaalo ciidanka yuhuudda lagu jabiyey oo ka dhacay marinka khaza duqiimaha iyo diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan waqooyiga iyo guud ahaan marinka goodoonsan ee khaza ayaa weli halkooda kasii socdaa iyagoona maanta fuliyay duqiimo kala duwan ay ku bartilmaameysadeen dad shacab ah waxaana sidoo kale ciidanka yuhuudda ay gubeen madarase ay ku hooyanayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah kuna taale xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza tobannaan ruux ayaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday sida laga soo xiganaya dad goobjoogayaala oo ku sugan xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza laba guri oo ku yaala deegaanka beytlaahi ee waqooyiga marinka waxay ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqiimo aad u culus waxaana halkaasi ku shahiiday toddoba ruux oo saddex ka mid ayiin carruur yaryar halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale dad aad u fara badan ayaa ku dhaawacmay duqayn ay ciidanka yuhuudda ku bartilmaameysadeen guri kaloo ku yael waddada annafqa ee magaalada khaza ilaa waride goobta ku sugan ayaana waxay sheegeen in halkaas ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toban ruuxoo shacab rayda ah dhakhaatiirta caafimaadka ee maamulka khidaaca khaza iyaguna waxay sheegeen in duqiimo kala duwan oo ciidanka yuhuuddu ka geysteen bariga bartamaha koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza ay ku shahiideen wax ka badan soddon iyo lix ruux oo shacab ah shan iyo toban ka mid a waxay ku shahiideen dadkaasi deegaanka beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza sawaariikh ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen deegaanka almawaasi ee duleedka magaalada khanyunis waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka ah xaafadda tanaar ee magaalada rafax ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqiimo aad u xoogan ku bartilmaameysadeen waxaana halkaasi ku shahiday dadyow kala duwan halkay dhaawacmin kuwo kaloo aad u fara badan weerar madaafiic loo adeegsaday ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen waqooyi galbeed magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiraa sidoo kale ciidanka yuhuudda waxay duqeeyeen dhismo ku yaala deegaanka beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza halkaasoo ay ku sugnaayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah sida la warinayana waxaa duqeyntaasi ku shahiiday toddobaatan toddoba ruux oo shacab ah halka boqolaalkan lagu dhex leeyahay burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda sidaasi la mid ayay ciidamada yuhuudda madaafiic ku garaaceen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaana duqeymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ku waxyeeloobay dad badan oo shacab rayda halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo adu fara badan madrasada faaquur ee ku tale xerada jabaaliya waxay ciidamada yuhuudda la dhaceen duqeymo aad u culus oo xagga cirka ah waxaana duqeymahaas ay sababeen in halkaasuu dab xoogan isqabsado oo ay dad badan ku shahiidaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan madrasadan ayaana waxay ahayd mid hoos tagtaa hay-adda qaramada midooba u qaabilsan gargaarka iyo areemaha qaxootiga ee norwa xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka egeysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan sagaashan iyo lix ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan laba boqol toddobaatan toddoba ruux oo kale sida laga soo xiganaya xafiiska wasaaradda caafimaadka ee maamulka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun iyo labaatan ruux halkii ay dhaawacuduna marayaan in ka badan boqol iyo kow kun iyo boqol iyo toban ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiiyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mida u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka dheer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana si arxandare u duqaynayaan goobaha isugu yimaadaan dadka barakacyaasha ah geesta kale agaasimaha guud ee isbitaalka kamaal cadwaan doctor xasaam abuusafiya ayaa wuxuu warbaahinta horteeda ka sheegay in ciidamada yuhuudda ay hortiisa ku dilin wiilkiisa isagoona sheegay inuu ku aasay derbiga dambe ee isbitaalka abuusafiya ayaa markii uu hadlayay ilmada ceshan waayey waxaana laga dareemaya dictoorka murugada ku aadan xasuuqay ciidamada yuhuudda ka wadaan marinka khaza gaar ahaan waqooyiga halkaasuu isaga iminka ku sugan yahay dareemayana waxay dareemayaan shacabka ku nool waqooyiga wuxuu yidhi isbitaalka kamaal cadwaan wuxuu waayey wax waliba waystay ilmaha yar ayaana waxay u dhimanayaan oksijiin la'aan iyo xanuunadu aad u daran quluubteena ayaana gobanaysa haddaan nahay dadka ku nool waqooyiga indhaheena hortooda ayaana carruurteena lagu dilayaa gacmaheena ayaana ku aasaynaa midanna waa fariin bani'aadannimo oo aan dirayno annagu haddii aan nahay dadka ku sugan waqooyiga khaza ayuu yidhi doctor xasaam abuusafiya abuusafiya ayaa wuxuu tilmaamay in isbitaalka ay ka shaqaynayaan isaga iyo saaxiibkii oo keliya wuxuuna yidhi aniga iyo saaxiibkii oo keliya ayaa iminka ka shaqaynayna isbitaalka waxaana ku faanaynaa in aan nahay dhakhaatiirta haatan la halgamaysa bukaanadiiyo dadka dhaawacida qaba balse awooddu ma lihin ayuu yidhi dhakhtarka kuwa kaafinaya dhammaan dadka isbitaalka imaanaya iskugu jira dadka xanuunsan iyo kuwa dhaawacyada kala duwan qaba ee duqeymaha yuhuudda ku soo waxyeeloobay agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan doctor xasaan abuusafiya ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in tirada dadka dhaawacyada qabeela keenaya isbitaalka ay marba marka ka dambeyso sii kordhayso waxaana laga yaabaa in qaar ka mida dadkan ay u shahiidaan adeegyada caafimaadkuwaad u yar iyo daawooyinka iyaguna gawaabsi ah dowladaha caalamka ayuuna dhakhtarka ka dalbaday inay ku dadaalaan sidii halkan loo soo gaarsiin lahaa daawooyin waxtar u leh dadka dhaawacyada qaba iyo guudahaan shacabka reedka ee ku nool marinka goodoonsanee khaza abuusafiya ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey inay gabaabsi yihiin dhammaan daawooyinka isbitaalka yaala waxaana uu sheegay dhakhtarka in ciidamada saynada yuhuudda ay qafaasheen dad aad u tiro badan oo ka mida dadka isbitaalka ku sugan waxaana dadka la qafaashayay laay iminka la laayahayn ka mid ah kooxaha gargaarka ka shaqeeya ciidamada saynada yuhuudda ayaana maalintii jimcaha gudaha u galay isbitaalka weyn ee kamaal cadwaan halkaasoo ay ka wadaan gumaadu xushlimaah oo uu la yaabay dhammaan caalamka lixda bishan aynu ku jirnay oktoobar ay ciidanka saynada yuhuudda waxay waqooyiga marinka goodoonsanee khaze ka bilaabeen howlgal laadu culus oo ay ku gumaadeen kumanaan ruux oo shacab rayd ah waqooyiga khaza ayaana waxaa dhaca deegaana aad u fara badan iyo xerooyin qaxooti kuwaasoo ku hooyanayeen dadka shacabka ee barakacyaasha ah xerada ugu weyn guud ahaan marinka khaze ee jabaaliya ayaana waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee wajahaya duqeymaha cadowtooye ee maamulka saynada yuhuudda wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxay sheegtay in dulmiga ay yuhuuddu ka wada waqooyiga khaza ay ku shahiideen wax ka badan lix boqol oo ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kumanaan ruux oo kale waxaana sidoo kale jira boqolaal ruux oo ay ciidamada yuhuuddu qafaasheen ilaa iyo iminkan aan la ogeen meel ay jaaniyo cirib dhegeen dhanka kale ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay sheegeen inay beegsadeen gaari gaashaaman oo weteen kolonyo ka tirsan ciidamada soo duuliyaasha yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen bariga xerada jabaaliya ee waqooyiga khaza waxaana gaarigan uu ahaa midka loo yaqaana mikraaf ay ciidamada muqaamadu la eegteen gantaale culus waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii la beegsaday halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari la socotay gaariga u badnaa milatariga saanada yuhuudda ee dullaanka gardarada ku yimid marinka khaza sidoo kale waxay sheegteen kooxda muqaamada falastiin inay beegsadeen goob saldhig u ah ciidamada saynada yuhuudda taasoo ku taala deegaanka xajrudiiga ee bartamaha khaza waxaana saldhigan uu ahaa halka laga xukumo islamarkaana laga maamulo guud ahaan ciidamada saynada yuhuudda ee ku sugan bartamaha khaza madaafiic aad u culus ayay ciidamada wax iskacabiinta falastiiniyiinta saldhigani ku garaaceen waxaana halkaasi ka rashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iyadoona ay halkaas ku basbeeleen gawaari ay ciidamada yuhuuddu leeyihiin taliska milatariga saynada yuhuudda ayaa isna wuxuu shaaca ka qaaday dhimashada sargaal sar oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ee ku sugan waqooyiga khaza ahaana hogaamiyaha guutada konton iyo labaad taliska ayaana wuxuu sheegay in sargaalkan uu u geeriyooday dhaawac toban maalmood ka hor ka soo gaaray weerar xooggan oo dhabagal ah oo ay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta kula beegsadeen bariga xerada jabaaliya geerida sargaalkan ayaana imaanaysaa iyadoo kolsii horeysay ay ciidamada yuhuuddu shaaciyeen dhimashada sargaal midkaa la mid ah oo ahaa taliyaha guutada konton iyo koowaad ee ciidamada yuhuudda waxaana isna lagu dilay kamiin ka dhacay isla jabaaliya wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka saynada yuhuudda ayaana waxay shaaca ka qaaday in wax ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsan milatariga yuhuudda ee xilligani ku sugan marinka khaza ay yihiin kuwa dalbanaya in laga daweeyo xanuunada nafsiga ayna ahayn kuwa sugaya intuu dagaalku ka dhammaanayo waxaana intaa ku dartay wasaaradda in tan iyo markii uu bilowday dagaalka ilaa iminka wax ka badan lixdan kun oo askar laga daweeyey xanuunada nafsiga ciidamada yuhuudda ee khaza iminka ku sugan ayaana waxay yihiin kuwa dalbanaya in halkaas laga soo saaro waxaanay wasiirka gaashaandhigga ka dalbadeen inuu wax walba u sameeyo sidii halkan uga soo saari lahaa ugu dambayntii khabiir dhanka caskariga oo ka faalooda arrimaha dagaalka ayaa wuxuu sheegay in kooxaha muqaamadu ay yihiin kuwa dagaalka khaza ku gacan sareynaya intabay ciidamada yuhuudda goodoonka ku hayeen marinka goodoonsan ee khaza waxaana uu tilmaamay maruu ka hadlayay dagaaladii cuslaayay muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay waqooyiga khaza gaaraan xerada jabaaliya inay yihiin howlgallo ku dhisan taakatiko milatary ciidamada yuhuuddan aysan ku dhirin inay iska difaacaan oo ay ka war helaan halka looga imaanayo wuxuu sidoo kale ninkani tilmaamay in dagaalyahanada wax iska cabinta falastiiniyiinta arrinta u fududeynaysa inay ciidamada yuhuudda ku beegsadaan goob kasta ay tahay in iyagu ay yihiin kuwa garanaya juqraafiyahaan marinka khaza iyo mandiqadda ay markaas ciidanka yuhuudda ku beegsanayaan beddelka ciidamada yuhuudda ay yihiin kuwa aanan kala aqoonin marinka goodonsan ee khaza waxayna taasi dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta u fududeysay inay si fudud ku burburiyaan aaladaha dagaalka ay wataan milatariga saanada yuhuudda gaar ahaan gawaarida gaashaaman wuxuu intaasii raaciyey qabiilkan dhanka milatariga ah in kooxda muqaamadu ay raacayaan asaaliib qaas ah marka ay qaraxyada ku beegsanayaan gawaarida ciidamada xambaara iyo kuwa gaashaaman taasoo ku dhisan degdegsiimo iyo firfircooni dhanka milatarigooda ah waxaanay qaraxyadan dhulka ugu aaseen qaab xakamaysan si ay u suura gashay in loo adeegsada qaab munaasaba ah waxaana uu tilmaamay in ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ay si dhammaystiran u burburiyaan gawaarida dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxayna midani ku keenaysaa xukuumadda netanyahu burbur dhaqaale oo aad u badan